إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلاة الله وسلامه عليه دائما أبدا سرمديا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين walaalaha muslimiinta ah meel walboy caalamka adduunyada ka joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaynu ku soo dhex jirnay mawduuceennii halkudhegiisu ahaa ayna alxallu liasmati sumaal dhibaatada soomaaliya ragaadisay xalkeeda xaggee ku jira walaalayaal kulankaani waa kulankii afraad fadhigeennii inoogu dambeeyey haddaa xasuusataan waxaynu ku qaadaa dhignay sawir yaroo kooban oo ku saabsanaa taariikhda dagaaladii ka dhacay geyiga soomaaliyeed xilliyadii dhexe ama waxa luuqadda carabiga lagu yidhaahdo alquruunu alwusta dagaaladaasoo walaalayaal dhex maray soomaalida iyo cadow dibadda kaga soo duulay waxaynu tilmaannay halgankii imaam axmed gurey raximahullah uu la galay boqortooyadii xabashida sidoo kale waxaynu ka hadalnay boqortooyadii ajuuraan dagaaladii ay la gashay boortaqiiska iyo ormada walaalayaal maanta insha allah waxaan jeclahay inaan ka hadlo dagaaladii soomaaliya ka dhacay xilliyadii u dhexeeyey qarnigii sagaal iyo tobnaad oo ah kun iyo siddeed boqol dabayaaqadiisii iyo qarnigii sagaal iyo labaatanaad bilowgiisii dagaaladaasoo walaalayaal u dhexeeyey soomaalida iyo cadow dibadda kaga soo duulay walaalayaal inta aanan marka ka hadlin dagaaladaas waxaan jeclahay inaan wax yar ka tilmaamo sababihii ay dagaaladaasi ku bilowdeen walaalayaal qarnigii sagaal iyo tobnaad oo ah kun iyo siddeed boqol dhexbartamihiisii dowladaha reer yurub oo markaa adduunka hogaaminayey hadday ahaan lahayd awoodda ama quwadda military ama hadday ahaan lahayd dhaqaalo waxa ay dowladahaasi reer yurub walaalayaal ay bilaabeen oo damac weyni uu ka galay qaaradda africa marka waxay bilaabeen inay qaaradda sahmiyaan maxaa yeelay qaaradda waxay u arkayeen inay qaaraddu africa inay muhiim ugu tahay ganacsigoodii ballaarnaa ee adduunka ugu kala gooshayey sidaa darteed waxay bilaabeen inay africa sahmiyaan waxayna arrinkaasi u soo direen africa niman khubaro ah oo arrinkaa ku xildheer marka walaalayaal soomaaliya raggii sahmiyey waxaa ugu caansanaa ama ugu cadcaddaa ninkii la ohan jiray richard burton ama soomaalidu u taqiinay sheekh cabdalla ninkaani wuxuu u dhashay dowladda ingiriiska waxaa taariikhdu ay xustaa ninkani inuu waxyaalo layaab ku lahaa waxyaalaha uu layaabka ku lahaa waxaa ka mid ahaa walaalayaal ninkani inuu ku hadli jiray ama wuxuu yaqaanay oo uu ku hadli karayey in ka badan sagaal iyo labaatan luqadood oo ah luqadaha looga hadlo africa asia iyo yurub waxyaalaha kale oo ninkani walaalayaal uu layaabka ku lahaa waxaa ka mid ahaa ninkani isagoo isqarinaya oo muslim iska dhigaya ayaa waxa uu booqday magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiina isagoo xaajiya taariikhdu marka waxay xustaa inuu ninkani soomaaliya ka soo degay berbera halkaasuu markaa safarkiisii iyo saamintiisii ka bilaabay wuxuuna ilaa harar ayuu gaaray soomaalidana dee markaa wuxuu u sheegtay inuu yahay nin caraba oo muslimna marka magaca uu sheegtayna waa kaas oo wuxuu ahaa sheekh cabdallah marka walaalayaal waxaa taariikhdu ay sheegtaa ninkani markii uu noqonayey oo uu berbere ka dhoofayey ayaa la fahmay sidaa darteed taariikhdu waxay sheegtaa in la weeraray ninkan waana la dhaawacay isagiiyo nin la socday laakiin way baxsadeen walaalayaal markii reer yurub ay sahmiyeen africa dee sahmiintu muhiimad gaaray leedahay ayaa waxaa caddaatay ilan sahmiintu walaalayaal waxaa looga gol leeyahay micne waxaa la sahminayaa dadyowgan iyo dalka ay ku nool yihiin qaabka ay u nool yihiin awoodooda milatari waxyaalahaasoo dhan baa la saaminaya idan marka waxaa reer yurub u caddaatay inay africa baylah tahay oo si fudud lagu qabsan karo sidaa darteed saaminta ka gadaal waxaa dhacay shirkii caanka ahaa ee loo yaqiinay fadhigii baarlin oo reer yurub markaa ay ku shireen magaalada baarlin fadhigaas markaa natiijadiisii ama shirkaasi natiijadiisii waxaa ka soo baxay in africa gebi ahaanba lagu qaybsado walaalayaal idan markaa wakhtigaas walaalayaal waxaa soomaaliya waxay ahayd wakhtigaas kun iyo sideed boqol iyo sanadihii kun iyo sideed boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa iyo shan iyo siddeetankii wakhtiga uu dhacayo shirka ama fadhiga baarlin ee reer yurub ay ku qaybsadeen africa idan marka wakhtigaas walaalayaal soomaaliya waxaa loo qeybiyey shantan gobole dee caanka ah waxaana markaa qaybsaday afar dowladood oo saddex dowladood ay yihiin yurubiyan halka dowladda afraad ay ahayd dowlad afrikaanah waana dowladda deriska nala ah ee ethoobiya walaalayaal afartaa dowladood markaa sida ay soomaaliya u qaybsadeen waxay ahayd dowladda faransiiska waxa ay qaadatay dhulkan haddeer loo yaqaano jabuuti ingiriiskuna laba gobol ayuu qaatay dhulka n f d la yidhahdo hadda ka tirsan kenya iyo waqooyiga soomaaliya talyaanigana wuxuu nasiib ahaan u helay walaalayaal koonfurta soomaaliya halka dowladda etoobiya ay qaadatay soomaali galbeed dhulka la yidhaahdo ilaan awalba way dowladda etoobiya dhulkaasi way soo qabsatay oo boqorkoodii minilik wuxuu qabsaday harar kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo toddobadii wayna soo siqayeen markaa waxaa la siiyey oo nasiib ay u qaadatay markaa dhulka la yidhaahdo soomaali galbeed oo runtii ah walaalayaal dhul aad iyo aad ugu muhiimsan taariikhda soomaaliya waa meeshii uu ka bilowday halgankii imaam axmed guray raximahullah marka walaalayaal markii soomaaliya oo soomaaliyana waxay ka mid ahayd dowladaha africa ee dee la qaybsaday idan markaa reer yurub markaa waxa ay soo degeen markaa africa ayay soo degeen soomaaliyana dowladihii qaybsaday ayaa maaragtay waxa weeye soo degay oo yani waxa weeye markaa soomaalida waxaa u bilowday walaalayaal yani waxa weeye xilli gumaysi ayaa bilowday taariikhdaas marka waxay ahayd walaalayaal taariikh mugdi ah oo ummadda soomaaliyeed waxaa soo food saaray arin halis ah oo yacni runtii walaalayaal mahadho reebtay ilaa haddana ummadda soomaaliyeed raadkii uu ku reebay gumaysigu ay ilaa iminka la daalaadhacayaan walaalayaal marka walaalayaal markii soomaaliya la qaybsaday isla markiiba walaalayaal ilan allah subxaanahu wa tacaala sida hadda ka horba tilmaannay markii ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida yani waxa weeye ay dowladda xabashidu qabsatay oo ay gumaysatay oo in muddo a mataqana waxa weeye ay gumaysanaysay oo ummaddii muslimiinta la gumeeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo saaray imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica oo uu gacantiisa mataqaana allah subxana wa tacaala ummaddii muslimiinta ku badbaadiyey sidaasoo kale marka walaalayaal xilligan adag oo weliba aan dhihi karo gumaysigii waagaasi mataqaana xabashida wuu ka duwanaa oo gumaysi weji cusub leh ayuu ahaa walaalayaal maxaa yeelay ilaa iminka mataqana waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah dhibaatadii uu gumaysigu waagaa u geystay ilaa hadda raadkeedii waa yeelaa bal waxaan dhihi karaa muddadan haddeer koob iyo labaatanka sano ee dhibaatadii u dambaysay soomaaliya ay ka dhacday sababta ugu weyni waxay waxaan dhihi karaa waa fikradayda waxaan dhihi karaa waa raadkii waagaasi uu gumaysigu ku reebay yani waxa weeye dalka soomaaliyeed walow yani waxa weeye dadka badankiisu ay aaminsan yihiin ina soomaaliya ay xorowday gadaal baynu ugu tegi doonaa insha allah kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii anigu fikrad ahaan waxaan qabaa walaalayaal in raadkii gumaysiga waagaas uu reebay ee mahadnada reebay in ay sabab u tahay walaalayaal dhibaatada haddee cusub ee jirsatay koob iyo labaatanka sano marka walaalayaal markii soomaaliya la qabsaday oo gumaysigu yani uu qabsaday oo uu yani waxa weeye soomaalidu ay gashay xilli gumaysi waxaa isla markiiba bilowday oo allah subxaanahu wa tacaala uu ummaddan soomaaliyeed ee muslimkaa u soo saaray yani halyeeyo yani waxa weeye ka dhiidhiyey dhibaatadii gumaysiga oo halgan adag la galay gumaysigii markaa dalka qabsaday markii soomaaliya marka la qabsaday xilligaas isla markiiba waxaa bilowday marka walaalayaal dhaqdhaqaaqyo islaamiya dhaqdhaqaaqyadaasi waxaa laga xusi karaa laba dhaqdhaqaaq oo midina uu ka bilowday walaalayaal koonfurta soomaaliya waa meeshii ama gobolkii la siiyey talyaaniga dhaqdhaqaaq kalena wuxuu ka bilowday walaalayaal gobollada waqooyi oo uu ingiriisku gumaysanayay haddaan marka ku horeeyo dhaqdhaqaaqii mataqaanaa koonfurta ka bilowday dhaqdhaqaaqaasi walaalayaal waxaa aasaasay muslimiinta beesha biyomal halgan adag ayayna la galeen gumaystihii markaa gobolka koonfurta xukumayay waxaana halgankooda uu la magac baxay caan buu noqday wuxuuna la magac baxay iska caabintii biyamaalka intuu halgankani socday walaalayaal muslimiinta beesha biyamaal waxay la galeen gumaystihii talyaaniga dagaallo qaraar oo aad iyo aad yani waxa weeye halis u ahaa oo mahadho reebay dagaalkoodu marka wuxuu u badnaa dhaqdhaqaaqan dagaalka hadda loo yaqaano yani waxa weeye ku dhufo oo ka dhaqaaq ama gorilla war waxaa loo yaqaano hadeer intii marka halgankani uu socday walaalayaal sida uu qorayo kitaabka la yidhaahdo Somalia the past and the present ee uu qoray aqoonyahanka Soomaaliyeed la yiraahdo Maxamed Cismaan Umar ee sida kitaabkaasi ku qoran intii halgankan biyamaalku uu socday walaalayaal waxa dhacay dhowr dhacdo oo waaweyn waxa kitaabkaasi ku qoran walaalayaal een kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo lixdii meesha la yidhaahdo lafoole in lagu gumaaday saraakiil sarsare oo talyaaniya oo uu ka mid ahaa mataqaanaa ninkii wakiilka dowladda talyaaniga u fadhiyey soomaaliya oo la odhan jiray jeki iyo toban kale oo saraakiishiisa ka mid ah iyo toddobaatan askartii markaa gumaysigu uu watay ah dhacdadaasina waxay ka dhacday sida kitaabkaas ku qoran meesha la yidhaahdo lafoole oo labaatan kilomitir u jirta caasimadda soomaaliya ee muqadisho waxaa kale oo la sheegaa walaalayaal sida kitaabkaas ku qoran intii uu socday halganka waxaa dhacday walaalayaal qiso cajiiba qisadaasina walaalayaal waxay ka dhacday magaalada marka oo sagaashan kilomitir u jirta caasimadda soomaaliya ee xamar waxaa markaa talyaaniga meeshaasi u fadhiyey nin la odhan jiray travis ninkaasi walaalayaal wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dhib badan ayuu ahaa oo dadka waxa weeye si xun ula dhaqmi jiray islamarkaana wuxuu ahaa walaalayaal nin kibir badan wuxuu raran jiray dadka yacni dhabarkooda ayuu raran jiray meesha uu ka raran lahaa yacni waxa weeye gaadiidka sida fardaha iyo ninkan dadkaaba qaadi jiraba oo waxaa yani sida kitaabkaasi ku qoran micnihii soomaaliya the past and the present ninkani waxa weeye xafiiskiisa guriga waxaa ka qaadi jiray oo xafiiska geyn jiray yani waxa weeye banu aadam ilaa lix nin baa ku qaadi jiray kursi intuu fuulo baa lagu dallici jiray marka lix nin baa qaadi jiray afarna gadaal bay qaban jireen labana horay qaban jireen maalin maalmaha ka mida marka isagoo gurigiisa ka soo baxay oo xafiiska u socda ayaa waxaa dhacday mid ka mida dagaalyahanadii muslimiinta beesha biyamal inuu u soo gaatamay oo uu isaga dhigay nin miskiinoo tuugsanaya markuu u soo dhowaaday raggii markaa yacni siday kamaysan shakinin waayo waxay u malaynayeen mataqaanaa nin miskiin oo mataqaana waxa weye tuugsanaya mar allaale markii uu u soo dhowaaday oo uu meel fiican oo uu soo gaaray ayuu yacni waxa weeye dagaalyahankaasi dhagta dhiigga u daray ninkii kibirka badnaa ee travis halkaasna yacni uu ku tegay ninkaasi kitaabku markaa markuu soo arooriyo qisadaasi tacliiq yar buu daba dhigayaa tacliiqaasi kitaabku wuxuu leeyahay micnaha arrinkaasi arrin dhacdo caadi iska amaaha waa arrin laga soo shaqeeyey oo aad iyo aad looga soo shaqeeyey dilkaasi gaadmada ah ee ninka lagu dilay marka waxay taasi ku tusinaysaa halgankii muslimiinta beesha biyamaal ay la galeen gumaystihii talyaaniga siduu u adkaa oo halista u ahaa oo uu gumaystaha u gilgilay markaa walaalayaal halgankii beesha biyamal yacni wuxuu ahaa halgan adag oo waxa weeye laysaga caabiyey gumaysigii markaa dalka qabsaday dagaaladii ay muslimiinta beesha biyamal la galeen gumaysihii talyaanigana waxay ahaayeen dagaallo qaraar oo reebay mahadho ilaa haddana la xasuusto lana ilaawi karin kaasi marka wuxuu ahaa halgankii ee dhaqdhaqaaqa beesha biyamaal ay ka bilaabeen koonfurta soomaaliya ayna la galeen gumaystihii talyaaniga ee dalka ku soo duulay wakhtigaas walaalayaal dhaqdhaqaaqaas ay aasaaseen muslimiinta beesha biyamaal ayna halganka kula galeen gumaystihii talyaaniga ee dalka ku soo duulay ee xukumi jiray koonfurta soomaaliya xilligii gumaysiga dhaqdhaqaaqaas waxaa la barbar socday oo la xilli ahaa dhaqdhaqaaq ka bilowday ama ka aasaasmay gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya waana dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee uu hogaaminayey sayid moxamed cabdulla xasan raximahullah walaalayaal taariikhda halgankii daraawiishta waa taariikh ballaadhan waxaana laga alifay ama laga qoray kutubo fara badan bal waxaan dhihi karaa gaalo iyo muslimba yacnii halgankii ama taariikhdii daraawiishta wax waa ay ka qoreen dhinaca muslimiinta kutubta laga qoray ama dadka muslimiintu ay taariikhda daraawiishta ay ka qoreen waxaan ka soo qaadan karaa kitaabka la yidhaahdo taariikhdii daraawiishta iyo sayid moxamed cabdilla xasan ee uu qoray qoraaga caanka ah ee soomaaliyeed ee la yidhaahdo awjaamac cumar ciise dhinaca gaalada waxaa laga qoray kitaabka la yidhaahdo the madmullah of somaliland oo uu qoray ninka la yidhaahdo douglas james jardin haddaba walaalayaal intii aan diyaarinayay kelmaddan imay suurto gelin ama fursad uma helin in kutubtaas aan helo laakiin waxaan helay risaalo yaroo kooban oo dee soo xiganaysa kutubtaas soo xiganaysa risaaladaas walaalayaal waxaa qoray aqoon-yahan soomaaliyeed oo la yidhaahdo cabdisalaan ciise salwe waxayna ahayd presentation uu ka jeediyey kulan ay isugu yimaadeen aqoon-yahano soomaaliyeed oo ka dhacay london kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii marka taariikhda halgankii daraawiishta aad buu u ballaaran yahay marka kelmadan yar kuma soo koobi karo marka waan dul maraya anoo markaa soo xiganaya risaaladaas waa risaalada uu qoray cabdisalaan ciise salwe islamarkaana risaalada laftirkeedu iyadaa xiganaysa kutubtaa haddeer aan sheegay ee aan u waayo fursadda inaan helo walaalayaal sidaan sheegay halgankii daraawiishta waxaa hogaaminayey sayid moxamed cabdulla xasan sayid maxamed waxa uu ka soo jeedaa qoys diimeed buu ka soo jeedaa waxa uuna ku dhashay balliga la yidhaahdo sacmadeeqa oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta ama shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer ee waddanka soomaaliya sayidku yaraantiisii waxbarashada asaasiga ah ee diinta islaamka wuxuu ku bartay gobolkii uu ku noolaa ee uu ku dhashay kadib waxa uu u safray oo cilmi diimeed u raadsaday xarumihii culumta diinta lagu baran jiray ee caanka ahaa waagaas sida magaalada harar iyo magaalada muqdisho kadib sayidku wuxuu sayid maxamed wuxuu u safray magaalada maka isagoo markaa doonaya inuu soo guto xajka inuu soo guto halkaa markaa wuxuu kula kulmay maka almukarama sheekhii aasaasay dariiqada saalixiyada ee la odhan jiray sheekh maxamed saalix oo ka soo jeeda waddanka suudaan sayid maxamed markaa sheekhaas sheekh maxamed saalax ayuu la kulmay oo wax ka bartay islamarkaana uu qaatay dariiqadiisii saalixiyada soomaaliya markuu ku soo noqday sayid maxamed waxa uu bilaabay inuu faafiyo diinta islaamka isagoo markaa raacaya dariiqadaas saalixiyada wuxuuna ka bilaabay gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya si siiba magaalada berbera walaalayaal sida ku xusan taariikhda waxaa jiray sababo ama asbaab keentay in sayid maxamed uu bilaabo halganka daraawiishta ee uu kaga soo hor jeeday gumaysigii dalka qabsaday sababaha la sheego waxaa ka mid ahaa markii uu sayid maxamed xajka ka soo noqday waxa uu ka soo degay magaalada berbera dekedda markuu ka soo degay wuxuu la kulmay dalkii soomaaliya oo yacni waxa weeye ku jira gacanta gumaysiga marka waxaa muuqataa waagii hore ee uu safrayey ee uu dalka mataqaana waxa weeye uu ka tegey gumaysi waddanka ma joogin oo dalku xor buu ahaa laakiin markaa dambe ee uu soo noqday gumaysigii buu la kulmay idan marka nidaamkii gumaysiga markaa jiray oo dee waxaa jira dee custom baa jiray dadka waa la baari jiray waa canshuur baa laga qaadi jiray idan markaa markii uu sayid maxamed ka soo degay magaalada berbera halkaas waxaa ka dhacay qiso cajiiba qisadaasi siyaalo kala duwan baa siyaalo kala duwan baa loo loo wariya waxaan cilmi dhagood aan ku maqlay qisadaas dhex martay sayid maxamed cabdillah xasan iyo ninkii sarkaalka ahaa ee custom officerka iyo nin soomaaliyeed oo u dhexeeya oo turjumaanah markaa sayid maxamed iyo ninkii soomaaliga ee turjumaanka ahaa waxa ay isweydaarsadeen su-aal iyo jawaab micnaha risaalada haddeer aan soo xiganayey ee uu qoray cabdisalaam ciise salwe way ku qoran tahay hadalkaasi waa ku qoran yahay ama qisadaasi way ku qoran tahay laakiin hab sugaameed uguma qorna marka waxaa jirta marka qiso mataqaanaa la weriyo oo ah in su-aasha iyo jawaabtu ay ahayd hab sugaaneed oo micnaha su-aasha ayaa bilaabay ninkii soomaaliga oo ka wakiila oo micni ka turjumaya mataqaanaa ofisarkii mataqaanaa kasamka joogay ee markaa ingiriiska u fadhiyey magaalada berbera iyo ayaa markaa su-aasha bilaabaya ninkii soomaaliyeed ee turjumaanka baa su-aasha bilaabaya isagoo hab sugaaneed mataqaanaa waxa weeye kula hadlaya ama wax ku su'aalaya sayid maxamed waxa uu ninkii turjumaanka uu yidhi eeyaa xaaji istaag alaabta iyo sanduuqa keen amarka gaalka adeeco anigana haydiidin sayid maxamedna hadalkii buu ka xanaaqay su-aashii buu ka xanaaqay markaasuu jawaab kulul buu siiyey oo wuxuu yidhi war bal isaga su'aalo markii uu imanayey yuu canshuurta u dhiibay mise wuu iska ilaabay imikaan ka rabaa jawaabtaas marka sayid maxamed bixiyey ninkii turjumaanka ahaa way ku adkaatay inuu u sheego dee ofisarka marka waxa uu yidhi kani waa the madmullah marka sidaasaa marka sayidka iyo alaabtiisii lagu sii daayey waxaana la sheegaa in maga magaca madmullah uu halkaasi ka yimid waa taariikh mataqaana waxa weeye la weriyo oo mataqaana waxa weeye cilmi dhagood nagu soo gaadhay laakiin ma aanan dul istaagin ama meesha ay ku qoran tahay ma aanan dul istaagin laakiin hadalkaasi oo aan suugaan ahayn oo yani waxa weeye mid la mid a waxa uu ku qoran yahay risaaladaas haddeer aan soo xiganayo ee uu qoray cabdisalaam ciise salwe walaalayaal markii dhacdadaasi ay dhacday sayid maxamed wuxuu dareemay in dalkii uu isbedelay oo uu gumaysi gacanta u galay sababta kale ee sayidka ku bixisay inuu halganka bilaabo waxaa taariikhdu sheegtaa maalin maalmaha ka mida sayidka oo maraya meel dhowr kilomitir u jirta magaalada berbera oo la yidhaahdo daymole ayaa waxa uu soo maray yani waxa weeye kiniisad mission ah oo catholic ah oo markaa laga lahaa faransiiska meeshaas marka waxaa joogay waxaa yani dee diinta kiristaanka lagu yidhaahdo laba faadar baa joogay iyo iyo iyo hal baraadar yani hal walaal laba faadar micnaheedu waxa weye laba laba aabbaa joogay iyo hal walaal adi waa waa istilaaxaad micnaheedu waxa weeye ee laga laga yaqaano mataqaanaa diinta kiristaanka iyo lixdan iyo sagaal wiil caruur ah dee micnaha wiilal ah oo micnihii agoon ah oo marka ay ku xanaanaynayeen meesha sayid maxamed wiili ka mid a wiilashii ayuu su-aal weydiiyey oo wuxuu yidhi magacaa markaasuu wiilkii ugu jawaabay oo yidhi magacayga waxaa la yidhahdaa john cabdilaahi markaasaa sayidku su-aal kale weydiiyey oo wuxuu ku yidhi qabiilkaaguna waayo markaasaa wiilkii yaraa ku jawaabay qabiilkaygu waa aabbaha waa faadarka dhacdadaasi sayid maxamed waxay maskaxdiisa yani ku reebtay xusuus lama ilaawaana waana tan yani waxa weeye waxay ku qancisay dhacdadaasi sayid maxamed waxay ku qancisay in gumaystuhu uu bedelayo dadyowga soomaaliyeed diintoodu inuu bedelayo oo uu yani waxa weeye ka dhigayo dad mataqaana waxa weye nasaaro ah ama kiristan ah idan mar arrinkaasi aad iyo aad bay sayidka mataqana waxa weye dareenkiisa u qaaday waana asbaabihii ama taasi waxay ka mid ahayd asbaabihii uu sayid maxamed ku bilaabay inuu sameeyo halgan uu kaga soo horjeedo gumaystihii dalka qabsaday walaalayaal walaalayaal halgankii daraawiishta ee uu hogaaminayey sayid maxamed cabdillah xasan raximahullah raxmatan waasica waxa uu la galay dagaallo qaraar gumaystihii dalka ku soo duulay haddaba daraawiishtu waxa ay kaga duwanaayeen dhaqdhaqaaqyadii gomanimadoonka ee ka soo hor jeeday gumaysiga dalka qabsaday daraawiishtu waxay kaga duwaneed daraawiishta halgankooda ingiriiska keliya lama aysan dagaalamin ee dowladaha ay la dagaalameen waxaa ka mid ahaa xabashida oo ay dagaal qaraar la galeen ayna ka guulaysteen waxaa kaloo ay daraawiishi la dagaalantay gumaystihii koonfurta haystay ee talyaaniga waxayna kula dagaalameen gobolka hadda la yidhahdo hiiraan waxaana ay daraawiishtu dagaalkaasi ka soo hooyeen guul aad iyo aad u ballaaran laakiin daraawiishtu walaalayaal inta badan halgankoodii waxa ay dagaallo fara badan la galeen gumaystihii ingiriiska ee xukumayey gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya goobihii markaa ay isaga hor yimaadeen daraawiishta iyo ingiriisku way fara badnaayeen laakiin waxa ugu caansanaa oo aad iyo aad taariikhda loogu xusaa oo mahadna reebay dagaalkii la odhan jiray ruugga ee ka dhacay dalcadda la yidhaahdo dulmadoobe oo yacni waxa weeye shan iyo labaatan mayl ama afartan kilomitir u jirta magaalada burco ee gobolka togdheer ee waddanka soomaaliya dagaalkaas marka walaalayaal ka dhacay meeshaasi la yidhaahdo dulmadoobe dagaalkaas oo la odhan jiray ruugga waxaa uu dhacay dagaalkaasi kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii waxaana isaga hor yimid daraawiish iyo ciidan adag oo laga baqi jiray oo ciidankaasi waxaa la odhan jiray luqadda ingiriiska waxaa lagu yidhahdaa camel corps laakiin soomaalidu waxay u taqiinay rukuubley waa ciidan aad looga baqo ayuu ahaa ciidankaas marka waxaa hogaaminayey sarkaalkii ingiriiska ahaa ee la odhan jiray richard cofield ee soomaalidu u taqiinay cofield dagaalkaas markaa dul madoobe waa dagaal taariikhda yacni waxa weeye soomaaliya galay oo reebay mahadho walaalayaal dagaalkaasi waxaa guul weyn ay raacday ciidankii daraawiishta waxaana goobtaasi ee lagu dilay ninkii la odhan jiray cofil walaalayaal taariikhdu sida ay sheegto ninkan cofil la yidhaahdo oo soomaalidu cofil u taqaano ee richard cofield waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka ingiriiska ee loo soo diray waddamo fara badan wuxuu ka soo shaqeeyey nigeria soomaaliyana yani waxa weye dhowr mar buu yimid waxyaalaha la yaab kale ee ninkaa laga sheego waxaa ka mid ah soomaaliya mataqaana waxa weeye intuu yimid buu haddana dib ugu noqday ingiriiska markaasuu haddana dib u soo yani waxa weeye ablaagareeyey oo yani uu soo codsaday in soomaaliya dib loogu celiyo ilan mataqaana waxa weye wadkiisaa waday walaalayaal waxaa kaloo ninkan laga sheegaa inuu ahaa nin yani waxa weeye naxariis daran oo dadka si xun ula dhaqmi jiray islamarkaana kibir badan bal taariikhyahanadu waxay sheegaan ninkaani cadowga ka soo horjeeda ee la dagaalamaya sida daraawiishtoo kale ma necbayn bal wuxuu necbaa yani waxa weeye midabka madow buu necbaa sidaa darteed wuxuu dhibaateeyey oo uu dhibaatooyin fara badan gaarsiiyey dadyow masaakiin oo xoolo dhaqata oo aan yani waxa weeye halganka ku jirin daraawiishta oo masaakiin iska ah buu dhibaateeyey oo xoolahoodii uu ka qaaday oo uu si xun ula dhaqmay ninkan cofila markaa waa dambe ayaa waxaa gabay tiriyey ismaaciil mire oo raximahullah oo ka tirsanaa saraakiishii daraawiishta ismaaciil mire marka gebigiisu wuu meelo fara badan buu taabanayey laakiin wuxuu waxaa gabayga ku jiray meerisiyo mataqaanaa waxa weeye uu kaga hadlayey ninkan cofil ah iyo siduu u kibir badnaa iyo kibirkiisii meeshuu dhigay ismaaciil mire meerisyadii meerisyadiisii waxaa ka mid ahaa oo uu cofil kaga hadlayey adaa dunida keligaahlebu cofil eersadaye kaskiisaba ma gelin wiil yarbaa keebka kuu qabane ragow kibirka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado walaalayaal dagaalkaas la yidhaahdo ruugga ee ka dhacay dulmadoobe ee daraawiish ay ku jebisay ciidankii ingiriiska waa dagaal caan ah waana tii sayid maxamed uu ka tiriyey gabaygii caanka ahaa ee ahaa adaa koofilow jiitayaan dunida joogayne adaa jidkii lagugu jirrabay jimicla'aaneede jahaname lageeyow haddaad aakhiro u jihato walaalayaal daraawiishtu waxa ay halgan adag la gashay gumaystihii dalka ku soo duulay halgankooduna wuxuu ahaa walaalayaal halgan aad iyo aad u adkaa islamarkaana gumaysiga u diiday inuu nasto waxaan akhrinayey mar dhexdaas ah warbixin laga qoray yacni wakhtigii xilligii gumaysiga yacni hadduu ahaan lahaa gumaysigii talyaaniga ama gumaysigii ingiriiska yacni waxaa laga sheekeynaya warbixintu ku saabsaneed dhaqaalihii marka wakhtigii isticmaarka iyo dee gumaysigu maalgashigii uu ku sameeyey dalka warbixintaasi walaalayaal ee waxaan la yaabay warbixintaasi waxay sheegtay hato in talyaanigu xoogaa investment ama yani dee maalgashi uu ku sameeyey koonfurta soomaaliya ee uu gumaysanayay waxaa laga xusi karaa dee shirkadii yani ka ganacsan jirtay mooska laakiin marka laga hadlayo ingiriisku muxuu ku sameeyey maalgashi muxuu ku sameeyey gobolkii gobollada waqooyi ee uu gumaysan jiray warbixintu waxay sheegaysaa yacni waxa weeyaan dhaqaalihii uu ugu talagalay in yani waxa weeye lagu maalgeliyo yani budgetkii miisaaniyaddii loogu talagalay ina yani dalka lagu maalgeliyo waxaa dowladdii ingiriisku u leexisay dhinaca militariga oo xaggaas bayba aad ugu mashquusha maxaa yeelay halganka adag ee kaga imaanayay daraawiishta idan marka warbixintaasi walaalayaal yani waa warbixin cajiiba waxaa yani ka fahmaysaa sida uu u adkaa halgankii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan ee uu la galay dagaalada fara badan gumaysigii dalka ku soo duulay walaalayaal duruustan markaa kulankan hore kulankii yani kulankan ka horeeyey iyo kulankan duruustan markaa taariikheed aynu kaga waramayno dagaaladii soomaaliya ka dhacay xilligii ama xiliyadii dhexe ama xilligii dambe ee mataqaanaa gumaysigii reer yurub ogaada walaalayaal duruustani waxay ka dhalatay dee ciwaanka muxaadaradeenu wuxuu ahaa asmatu sumaal yani ayna alxallu liasmati sumaal marka kelimatu asma macnayaashii uu qaamuusku u sheegay dee waxaa ka mid ahaa dagaal marka dagaaladii dee soomaaliya ka dhacay taariikhda waa halkaas ayaynu markaa ka galnay taariikhda soomaaliya waana muhiim in aynu wax ka tilmaanno taariikhda soomaaliya maxaa yeelay darsiga qaybihiisa dambe ama yani waxa weye mawduuca qaybihiisa dambe ayay u soo dhowaynaysaa walaalayaal inaynu si fiican u fahanno marka walaalayaal inagoo markaa tix raacayna macnayaashaas ee kelimatu asma ku tusinayso ayaa waxaynu ku soo dhex jirnay dagaaladii soomaaliya ka dhacay xiliyadii dhexe iyo wakhtigii dambe ee gumaysiga reer yurub ay africa gumaysteen sidaa darteed waxa aynu taariikhdaasi u soo sardinaynaa ama u soo u milicsanaynaa walaalayaal waxa weeyaan si aynu u fahanno mawduuca yani waxa weeye halgudhagiisu aan uga dhignay ayna alxallu liasmati sumaal marka taariikh waa ka mid ah taariikhdii ay soomaaliya soo martay micnaha waa ina wax laga tilmaamo taasoo markaa sidaan sheegnay na fahansiinaysa mawduuca inuu mataqana waxa weeye fahamkiisu uu inoo fududaado walaalayaal marka insha allah waxaa laga yaabaa darsiga soo socda iyo kan ku xigaba in uu taariikh inaga qaato marka maanta laakiin halkaas ayaynu istaagaynaa insha allah labadaa dhaqdhaqaaq yani waaweynaa bilowday markii gumaysiga dalka soomaaliya gumaysigu uu ku bilowday ayaynu marka insha allah mataqana waxa weeye ku kaaftoomaynaa intaa inta ka horeysa waxaan walaalayaal idinka tegayaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh